waxaa laga joogaa lix bilood markii xanuunka covid nteen laga helay dalka soomaaliya qaramada midoobey iyo mas-uuliyiinta caafimaadka soomaalidaba waxay ammaaneen shaqada ay qabteen shaqaalaha caafimaadka waxayna ku baaqeen in la kobciyo adeegyada caafimaadka ee wadanka haarun macruuf ayaa xaaladda covid nteen ee soomaaliya lix bilood kadib waxauu ka wareystay agaasimaha isbitaalka martiini doctor cabdirasaaq yuusuf axmed jalaaludiin coronavirus hadda lix bilood kadib oo marxalado kala duwan lasoo maray aada ayay hoos ugu dhacda tirada numberka la helaayo walow dadka qabaa calaamadaha xanuunka iyo jirada ay nagu soo laabteen mar kale oo isbitaalka martiini oo muddo aanan bukaan jiifanin oo ugu dambeysay bishii agost shalay lasoo jiifiyey laba qofood oo xanuunkii laga helay calaamadihiina leh laakiin markii isku barbardhig la sameeyo guud ahaan dalka aada ayuu hoos ugu dhacay xanuunka coronavirus oo maxaa lalahay labadaba dadka laga hela number ahaan iyo dadka calaamadaha xanuunka uu soo ritay intaba hoos ayay u dhacay hadda intee marayaan kiisaska laga daweeyey kuwa weli u jiifa iyo dhimashada dhimashada sagaashan iyo sagaal qofood weeyaan qof baa kusoo kordhay oo isbuucii hore ahaa ee u dhintay coronavirus oo tirada la diiwaangeliyey saddex kun saddex kun iyo shan boqol oo qof in ka badan ayaa positive ah dalka dhan shan iyo labaatan kun saddex boqol iyo lixdan iyo sagaalna waxaa waaye ilaa shalay oo shan iyo toban ah dadka laga baaray dalka xanuunka coronavirus weeyaan muxuu yahay waxaa ugu weynay lixdaa bilood aad ku guulaysateen waxa ugu weyn aan ku guulaysanay lixdaas bilood waxa waaye inaan maxaa la yidhaahdaye uu dalku yeeshay xarumo i c u ah oo lagula tacaalo dadka xaaladaha daran qaba inaanu ogaanay si fiican waaqiceenna aan uga garanay how sida uu sistemka caafimaadka dalkeena u nugul yahay farajaal u yahay waxaan ka barna darsi ah in fokiska la saaro adeeg bixinta caafimaadka heerka koowaad labaad iyo saddexaad oo lagu bixiyo juhdi iyo dadaal maxaa la yidhaahdaye juhdi iyo dadaal lagu bixiyo sidii sare loogu qaadi lahaa adeeg bixinta caafimaadka dalka sidii i c us loo heli lahaa waxaan kaloo ka baranay in mudnaanta ay leedahay maalgelinta caafimaadka oo dowladdeenna miisaaniyadda caafimaadku waxay ka yaraan jirtay boqolkiiba hal welina ka yar tahay boqolkiiba hal marka laguma gaari karo waxaa loo yaqaano caafimaadka loo dhan yahay oo adduunka globally mandate-ka ah oo universal health coverage ah wuxuu kusoo aaday coronavirus annagoo adduunka ugu liidano gaaridda caafimaadka loo dhan yahay annagoo adeegyada caafimaadka bixinta dalku uu yahay mid aada wiig u ah inuu yahay soomaaliya waddanka ugu liita ee hooya uur ku qaado oo maternal mortality rate adduunka aan ku hogaamino oo adeeg bixinta caafimaadka bixinta asaasiga ay tahay mid caqabad ah oo acceska iyo acceptability-gaba ay cilad weyn ka taagan yahay marka wuxuu geliyey hogaanka dalka in dib looga fakaro mudnaansiinta caafimaadka hadday ahaan layd maalgelin hadday ahaan layd sare u qaadid iyo tayeen adeeg bixinta caafimaadka iyo haddii ay ahaan lahayd oo mid muhiimadeeda hadda la arkay qalabaynta xarumaha babliga ah iyo xarumaha adeega caafimaadka guud bixiya heerka isbitaalada ah in la qalabeeyo iyo muhiimadda ay leedahay isku xirka adeeg bixinta guud iyo midka gaarka loo leeyahay oo ah public private partnership in la sameeyo waayo su-aasha igu dambaysa waxaad ii sheegtaa dadka dhakhaatiirta ama xirfadlayaasha kale caafimaad ee xanuunkani uu ku dhacay maxaan ku yidhaha dadaalka ay sameeyeen iyo dhibka iyaga soo gaadhay number badan ayuu ku dhacay oo lagu qiyaasay numberka guud ahaan dalka ee xanuunka laga helay tiro ka badan boqolkiiba soddon ayaa adeeg bixiyaasha caafimaadku uu ku dhacay qofna dadka la xaqiijiyay u geeriyooda gabar ka mida waxayd adeeg bixiyaasha caafimaadka waxay ahayd dadka ugu nugul maadaama safka hore ay kaga jireen isku dhigidda xanuunka waxaan anaga ka baranay darsia muhiimadda ay leedahay habraaca in la raaco infection prevention control oo si rasmi ah loo qaato b b eska qalabka loogaga gaashaanta xanuunka sidoo kale iyagu adeeg bixiyaasha caafimaadku waxay la karantiilnaayeen bukaanada waxay aada naftooda ugu cadaadiyeen inaysan xanuunka iyaga qaadin oo reerahooda iyo caruurtooda iyoaysan u geynin dadaal badan oo na waa waxaa lagu bixiyey sida iyaga naftarkooda loo daryeeli lahaa oo kuwoodii calaamadaha yeeshay ama xaalad daran gaaray loo siin lahaa daryeelkaay u baahan yihin ama ay mudan yihin kaasi waxau ahaa agaasimaha isbitaalka martiini doctor cabdirasaaq yuusuf axmed jalaaludiin oo u warrameeyey haaruun macruuf